bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii lix iyo sagaashanaad ee kitaabkii suwar min xayaati saxaaba dhinaca kale waa dersigii koobaad ee taariikh nololeedka saxaabiga cabaad ibnu bishr radi allahu tacaala canhu halaatatun saddex oo min al ansaari ansaarta ka mid a lam yakun muusan ahayn axadun cidina yasmuu calayhim mid ka sar mid ka sarraysa ama ka sara mari karta calayhim iyaga fadlan xagga fadliga iyo sharafta waa saddexdee sacd ibnu macaad kow wa usayd ibnu lxudayr wa cabaad ibnu bishr caa-ishata um lmu'miniin radia allahu tacaala canha wa ardaaha ayaa sidaa tidhi saddexdubana qoys la yidhaahdo reer bani cabdil ashhal oo reer aws ah ayay ahaayeen cabaad ibnu bishr magacaas la yidhaha cabaad ibnu bishr ismun magac wey magacaasoo wadii-un iftiin badan mushriqun oo nuur badan fii taariikhi dacwati almuxamadiya dacwada islaamka taariikhdiisa marka laga hadlayo magacaas waa magac iftiin badan oo nuur badan in nashatahu haddaad ka raadiso ood ka haybaariso amaad ka yaboohiso ood ka raadiso bayna alcubaadi dadka cibaadada ilaahay u go-ay dhexdooda haddaad ka raadiso wajadtahu waad ka helaysaa isagoo ah attaqiya isagoo ah kii alla ka cabsiga badnaa annaqiya ee dahirnaa ee macaasida nooc kastaba ha atee ka dahirnaa ee nadiifta ahaa qawaama leyli habeenkii soo jeed soo jeeditaankiisu ay badnayd habeen soo jeedka badnaa qawaama leyli habeen soo jeedka badnaa oo cibaadada ku soo jeedi jiray biajzaai lqur-aani qur-aanka jusiyaalkiisa aqrintooda kusoo jeedka badnaa oo habeenkii oo dhan qur-aanka aqrin jiray isagoo weliba tukanaya salaatuleyl qur-aan badan lagu tukanayo yuu ku cibaadaysan jiray habeenkii oo habeenka ku nooleyn jiray wa in dalabtahu haddaad ka raadiso bayna alabtaali halyeeyada mujaahidiinta dhexdooda haddaad ka raadisana alfaytahu waxaad ka helaysay alkamiya geesigii inuu yahay alxamiya ee ficilada badnaa ama ilaalinta badnaa yacni islaamka ilaalinta uu ilaalinayo ay xoog badnayd muxaami uu ahaa muxaami lislaam islaamka kii difaacayay kamiyna waa waa geesiga soomajeestaha ah khawaada almacaariki dagaalada dhumban jiray dhex geli jiray aan banaanka ka dagaalamaynin iyo aan cabsanaynin eh gudaha iyo barhtanka u geli jiray dagaalka khaada waxa waxay ka timid waa biyaha biyo aada gashay ood wada gashay oo aadan aada gudaha u gashay yaa khawd la yidhaah marka waa tashbiiho waxaa lagu shabahayaa nin biyo galay oo kulligii wada galay nin geesi ah oo haliyey ah oo dhiiran oo somajeesto ah oo macabsado ah oo dagaalka bartanka u gala gudaha u gala cadowga iclaaan sare u qaadi daraaddeed ayuu dagaalada u tiimban jiray likalimatiillaahi kelimada ilaahay oo islaamka ah sare sare loo qaadi sare loo qaadayo oo keli ah wax kale aysan jirin xoola ka hel iyo magac hel iyo wax daafaca iyo waxaas aysan ahayna wuxuu daafacaya ay tahay kelimada ilaahay oo islaamka ah wa in baxadta haddii aad ka baadi goobto canhu xaggiisa bayna alwulaati madaxda dowladda maamula ra-ayta waad arkaysay alqawiya kii maamulkiisu xoog badan yahay almu'tamana ee lagu aamino labada sifo ee madaxnimada alqawiyu alamiin qawiyu xoog iyo murqo ma ah waxa weeyaan karti iyo hufnaan labadaasaan nidhahnaa inagu karti iyo hufnaan karti iyo hufnaan marka karti buu u lahaa maamulka waa inuu hufnaa oo kuma saqajaami jirin xoolaha muslimiinta almu'tamanu ee lagu aamino calaa amwaali lmuslimiina muslimiinta xoolahooda lagu aamino xataa intii ayuu sharaf badnaa qaalad ay ka tidhaa caaishatu caaisha ay ka tidhaahdo um lmuminiina radia allahu tacaala canha fiihi ay fii shanihi arrintiisa ay ka tidhaahdo iyo wa fii thnayni iyo laba kale shanigood ama arrintood laba kale aakharayni oo kale wa fithnayni laba dheh wa fithnayni laba aakharayni oo kale oo min bani qowmihi qoladiisa ah qoladiisa ama qoyskiisa waxay tidhi talaatatun saddex oo min al anshaari ansaarta ka mid a lam yakun muusan ahayn axadun cidna yasmuu mid ka sara marta calayhim iyaga fadlan xagga sharafta iyo fadliga iyo khayrka kulluhum dhammaantoodna min bani min bani cabdil ashhal qoyska la idhaha reer bani cabdil ashhal ee aws ree aws ahaa ayay ka mid ahaayeen saddexduba saddexdaasay ahaan saddexduna maxay yihiin mucaad ibnu sacd ibnu mucaad wa usayd ibnu lxudayr wa cabaad ibnu bishr cabaad aan u nimaadno marka kaana wuxuu ahaa cabaad ibnu bishr al ashhaliyu ee qoyskaa ree ashal ka dhashay xiina markii laaxa uu soo bidhaamay fii aafaaqi yathrib magaalada yathrib ee madiina magaalada madiina yathrib waxaa la dhihi jiray intuusan nabigu usoo hijroonine ee jahooyinkeeda markii uu ka soo bidhaamay ama intuusan ka markii uu ka soo bidhaamay awalu shucaacin sagalkii ugu horreeyey oo min ashicati alhidaayati sagaladii hanuunka hanuunkii almuxamadiyati ee nebi moxamed loo soo dhiibay ee islaamka ahayd wuxuu ahaa markaas fatan nin dhallinyaro ah mawfuura shabaabi dhalinyaronimadiisuna ay dhammaystiran tahay buuxsantay qada al ihaabi maqaarkiisuna uu cusub yahay dhallinyarada qofku markuu yahay maqaarkiisu ma duuduubmayo oo dee waa waa geegsan yahay dhalinyaronimada calaamadaheeda ayay ka mid tahay maqaarkiisana wuu geegsan yahayoo maaragtay jacdad iyo laalaabad iyo waxba toona ma leh tacrif waxaad ka garanaysaa markaad fii wejihi wejigiisa markaad sa u egto nadrat al cafaafi dhowrsoonaanta dhowrsoonaanta uu xumo oo dhan ka dhowrsan yahay iftiinkeeda iyo nuurkeeda ayaad ka arkaysaa iyo wa tuhri iyo daahirnimada wa talmaxu waxaad uga jeedaysaa fii tasarufaatihi habdhaqankiisana rasaanat alkuhuuli gadhmadoobayaasha caqligoodii caqligoodii iyo deganaanta ay leeyihiin dadka gadhmadoobayaasha ee bislaaday ee afartan jirada ah ayaad uga jeeday habdhaqankiisana cala araqmi inkasta oo min annahu isagu lam yakun uusan hayn idaaka waqtigaas markuu islaamku soo galay magaalada madiina qad jaawasa mid tallaabay ama ka gudbay alkhaamisata waalcishriina min cumrihi sanadka shan iyo labaatanaad oo da-diisa ah cumrigiisii assaciidi ee nasiibka badnaa waqad ijtamaca wuu la kulmay waqad dhab ahaantii ijtamaca wuu la kulmay cabaad ibnu bishr ila daaciya diinta uyeedhihii diinta fidiyihii almakiyi ee maka ka yimid ashaabi ee dhallinyarada ahaa ee muscab ibnu cumayr ahaa ayuu la kulmay uu la fadhiistay fa sarcaana marka markuu la fadhiistayba fa'da haddaad aragto waxaa la yidhaha atacqiib baa la yidhaha maba kaadkaadinin weeye maba karari'in maba labalabaynin ee fa sarcaana waxaa dhaqso badnaa maa aad iyo aad waxaa u dhaqso badnaa alifat ow i haa alafat inay isu dumantay uun ama alafat inay isku xidhay bayna qalbayhimaa labadooda qalbi daaciyihii ahaa miscab ibni cumayr iyo cabaad ibni bishr markuu la fadhiistay koowaadba awaasiru liimaani xadhkihii iimaanka unbaa isku xidhay qalbigooda way isjeclaadeen labadooduba awaasiru liimaani iimaanka xadhkihiisi ayuunbaa isku xidhay wawaxadad waxaa midaysay bayna nafsayhimaa labadooda nafoodna waxaa midaysay kariimu shamaa'ili dabeecad wanaag iyo akhlaaq wanaag wa nabiilu lkhasaa'ili iyo gobannimo waa isku mid uun labadan eray kariimu shamaa'ili iyo wa nabiilu lkhasaa'ili waa isku mid labadooduba waa dad duntoodu ay sharaf tahay duntoodu ay wanaagsan tahay oo gob ah oo dad sharaf la away waqad istamaca waqad dhab ahaantii istamaca wuu dhegaystay si fiican buu u dhegaystay ilaa miscab miscab ayuu dhegaystay ibnu cumayr radia allahu tacaala canhu wa huwa isagoo miscab yuratilu tartiib u aqrinaya alqur'aana qur'aanka tartiib u aqrinaya bisawtihi codkiisii ku aqrinaya codkiisii alfidiyi ee aada mooday qalinka qalinka wanaagga iyo macaanka addaafi ee ee deganaa daafi waxaa la yidhaha wixii degan na waa la yidhaha wixii aan kululayn qaboobaynna waa la yidhaha marka deganaansho iska dheh addaafi ee degan ku aqrinayay iyo wa nabratihi iyo codkiisii nabrada waxaa la yidhaha ruux walba oo bani aadamka markay hadlayaan fiiri waxyaabaha mucjisada ee ilaahay subxaana wa tacaala abuurkiisa ah waxaa ka mid a bani aadamka hadda dunida waxaa ku nool baa la yidhaahdaa wax ku dhodhow toddoba bilyan oo ruux toddoba bilyan oo ruux baa ku nool ilaa nebi aadan ilaa maanta intii soo nooleyd ay dhimatayna ilaahay unbaa yaqaana intaasoo ruux wax yar oo mataano ah oo liba mataanaha nooca la yidhaahdo monozygot kuwa la yidhaahdo oo hal ruux oo kala go-ay ah maahana intooda kale wejigooduna isku mid maaha codkooduna isku mid maaha ruuxu markuu hadlo iyo ruux kale markuu hadlo adoon aqooni adoon arkin waxaad garanaysaa inayna isku cod ahayn sidayna isku weji u ahayn oo wejigooda u kala duwan yahay yuu dadka codkooduna u kala duwan yahay nabratu sawt waa sidaas qof waliba wuxuu ilaahay siiyey cod gaara ayuu siiyey oo lagu garto sida finger printka waxaa la yidhaahdo ama basamaatul-yad gacanta farahana ay dadka u kala duwan yihiin ruux walba fara gaara uu leeyahay indhaha dadku ay u kala duwan yihiin oo indhaha marka hadda dadka la sawira indhaha laga sawiraa laba ruuxoo isku qaldamayaay ma jirto marka waxaasoo ka mid a kulligood wada ah mucjizaadka khalqiga ilaahay subxaanahu wa tacaala halka bani aadamku waxay sameeyaan waa isku hal shay hal baabuur intii marka hal model ah ma kala garanaysid kulli meel kasta waa iskaga mid laakiin alla abuur abuuritaankiisa iyagoo isku mid ah ayay haddana kala duwan yihiin mucjisada ayay ka mid tahay iyo wa nabratihi iyo ee dhawaaqiisa gaarka ah ashajiyati ee murugada aad ka dhandhansanayso cod kugu abuuraya murugo murugo kugu abuuraya oo qalbigaaga qaboojinaya al aasirati ee naftaada iyo qalbigaagaba la tegaysay asriga waxaa la yidhaha wixii ku afduubta marka inta la dagaalamo maxaabiista la qabsado oo lagula tago oo xorriyadda lagaa qaado iyo asri la yidhaah marka waxaa wuxuu ku shabahayaa miscab ibnu cumayr markuu qur-aanka aqrinayo iyo sida u aqrinayo iyo codkiisu inuu naftaada la tegi uu kaala wareegaya qalbigaagii oo dhanba uu la tegi fa shuqifa wuxuu caashaqay shaqfiga waxaa la yidhaaha jacaylka darajaad buu leeyahay sidiisa dhan waxay u sheegaan culimmadu jacaylka ama xubbigu inuu toddoba darajo inuu yahay darajada ugu hooseysa cilaaqa la yidhaha labada ruux xidhiidh baa ka dhexeeya waxaa ku xigta hadda toddobadiiba inaan sheegno kama shaqe maaragtay kama hadlayno laakiin cishqigu ama shaq- shaqafkuna waa darajo ka mid a cishqigu waa mid ka mid a hiyaam mid waa mid ka mid a fa shuqifa waa la jeclaysiiyey shuqifana marka waxay ka mid tahay ficilo ee, lafdiga ama muuqaalkan uga eg mabniyun lilmajhuul laakiin xaqiiqadooda ah mabniyun lilmacluum naxwada marka laga hadlayo oo hurica wuu orday baa la yidhaha hurica hurica shuqifa marka fa shuqifa wuu jeclaaday oo wuu caashaqay bikalaami illaahi alla kalaamkiisii xubban jacayl oo meeshii ugu dambeysay ah yuu kalaamka ilaahay ee qur-aanka ayuu jeclaaday uu caashaqay wa afsaxa wuxuu u waasiciyey u baneeyey u ballaadhiyey lahu qur-aanka fii suwaydaa'i fu'aadihi qalbigiisa ama wadnihiisa yuu barhtanka meesha barhtanka ah suwaydaada la yidhaah ayuu u ballaadhiyey makaanan meel ayuu uga baadhiyey uga ballaadhiyey meeshaasoo raxban waasaca wa jacala wuxuu ka yeelay hu qur-aanka shuqlahu shaqadiisii ashaaqila ee uu ku mashquulsan yahay wax kale uu ka shaqeeyaba male qur-aan un maahne fa kaana wuxuu ahaa cabaad ibnu bishr yuradidhu qur-aanka kii ku celceliya aqrintiisa fii leylihi habeenkiisa wa nahaarihi maalintiisa wa xillihi markuu nagi yahay gurigiisa joogo wa tirxaalih iyo markuu socotada yahay xataa intii ayuu shaqadiisa dhan qur-aanka ka dhigtay qur-aanka aqrintiisa curifa looga aqoonsaday bayna asaxaabati asxaabta dhexdeeda yaa waxaa loo aqoonsaday bilimaam imaamkii wa sadiiqi alqur'aan iyo qur-aanka saaxiibkiisa waqad kaana wuxuu ahaa arasuulu rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi wuxuu ahaa rasuulku yatahajadu kii salaatuleylka tukanaya tahajudka waxaa la yidha waa salaatuleylka oo weliba intaad seexatay aad toostay kaasi aad leexada- yaa la yidhaha tahajud intaadan seexaninna qiyaamuleyl baa la yidhaha laakiin marka intaad seexato aad toosto oo tukato salaatuleylka salaatuleylkaas tahajud baa la yidhaha marka rasuulkaa wuxuu ahaa habeen habeenada ka mid ah yatahajadu kii tahajud tukada habeen walbuu tukan jiray daata leylatin habeen habeenada ka mid a fii beyti caaisha caaisha qolkeedii almulaasiqi ee ku dheganaa lilmasjidi masjidka ku dheganaa fa samica rasuulku wuxuu maqlay sawta cabaad ibnu bishr cabaad ibnu bishr sawtkiisa ayuu maqlay codkiisa wa huwa isagaoo yaqra'u lqur'aana qur-aanka aqrinaya qur-aanka oo radban qoyan nadiyan oo miidu ka dhibcayso oo qoyan isla miduna radban iyo nadiyane maxaa laga wadaa qur-aan qoyan maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa qur-aan aan waxba laga bedelin sidii u- usoo degay aqrintiisa iyo tajwiidkiisa iyo maaragtay fahmiga uu fahmayo oo laga garanayo meeshuu istaagaya iyo mo- iyo iyo laga garanayo inuu fahamsan yahay yaa laga wadaa kamaa sidii oo kale uun ah nasala bihi uu ula soo degay qur-aanka jibriilu malakul jibriil calaa qalbihi nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam qalbigiisa siduu ugu soo dejiyey oo sidii uun isagoo ah fa qaala rasuulku wuxuu yidhi yaa caaishatu caaishooy haadaa kaas aan maqlayno sawtu cabaad ibnu bishri miyaa waa su-aal yani cala- calaamatu su-aal qaalat waxay tidhi nacam waa haa yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay wataan kuu sheegaya ruux walba codkiisa waa la garanaya qaala rasuulku wuxuu yidhi allaahuma allahayow ikfir lahu u dembi dhaaf bal nasiibkiisa day rasuulkaa u duceeyey rasuulka ducadiisana waa la aqbali waa la aqbali uun hubaal haddaan u nimaadna marka ee jihaadkii wacdanaha uu ka dhigay ama uu ka muujiyey shahida wuu ka qayb galay cabaad ibnu bishr maca rasuuli isagoo rasuulka la socda salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi mashaahidahu dagaaladii rasuulku uu hogaamiyey kullahaa dhammaanteed ayuu ka qayb galay marka dhinaca marka la eego biladihiisu way buuxaan hal maalin ma maqlin hal dagaal kama maqlin wa kaana waxa ahaa waxa ahaa wa kaana waxaa ahaa lahu isaga fii kullin mid kasta oo minhaa duulimaadyadaas ka mid a ama mashaahidda mowqifun wacdaro wacdaro uu ka muujiyey kaasoo yaliiqu u cunama ku habboon bixaamili lqur'aani xaamililqur'aan ninkii qur-aanka siday ku habboon oo muxuu yahay dee ku habboon waxa weeyaan inuusan cararin inuu dagaalka gudaha u galay inuu gaalada dhammeeyey min daalika waxaa taa ka mid a ana rasuula rasuulka sala allahu calayhi wasalama lamaa markii qafala uu soo ambabaxay qafala uu soo ambabaxay caa-idan isagoo soo laabanaya min ghaswati daati riqaac dagaal magaciisa la yidhaahdo daati riqaac oo jihaadyadii rasuulka uu galay ka mid aho dhulkaas miyiga ehe najdi maaragtay xaggiisa loo qaaday nasala rasuulku wuxuu dejiyey bilmuslimiina muslimiinta wuxuu dejiyey goor habeen ah fii shicbin meel gol ah oo min ashicaabi gollaha ka mid a marar badan ayaan sheegay gol maxaa la yidhaah shicbi gol gol waxaa weeye buur ama duud duudna waa la yidhaha buurna waa la yidhaha buurtaasoo waxay leedahay meel deri ah bay leedahay meel deri ah oo laba buuroodna ma noqonin laba isgarab taallana ma ah laba isgarab taalla meesha u dhexaysa karin baa la yidhaah karin baa la yidhaahdaa haddii laba buurood oo isu dhexaysa ay tahay oo aad ay u kala tegsan yihiin laakiin haddana dhexda ay ka xidhiidhaan meeshaasna waxaa la yidhaahdaa af carabiga thaniya la yidhaahdaa thaniya thaniyat alwadaac marka laakiin buurta way kala jeexan tahay saasay u kala jeexan tahay laakiin waxaa weeyaan hal dhinac unbay u jeexan tahay hal dhinac ayay u jeexan tahay labada dhinac maaha hal dhinac bay u jeexan tahay markaasaa waxaa u dhexeeya meel space aho waasica baa u dhexaysa meeshaasaa gol la yidhaha halkaasuu rasuulku dejiyey marka shicban min ashicaabi liyaqdow liyaqduu si ay u gutaan amay u joogaan leylatahum habeen habeenkoodaas fiihi goshaas si habeenkaa goshaas ay u joogaan ay u seexdaan wa kaana wuxuu ahaa axadu lmuslimiina muslimiintii jihaadka la soco jihaadka gashay ee rasuulka la socotay nin ka mid a mujaahidiintii wuxuu ahaa qad sabaa kii soo soo qafaashay fii ahnaa'i alghaswati duulimaadka dhexdiisa intii duulimaadka lagu jiray imra'atan naag ama qof dumara oo min saa'il mushrikiina mushrikiin mushrikiintii haweenkoodii ka mid a fii khaybatin min zawjiha isagoo ninkeedu maqan yahay falamaa markii xadara zawju ninkii uu yimid reerkiisii oo walam yajid uusan helin imra'atahu xaaskiisii aqsama wuxuu ku dhaartay billaati walcuza wuxuu ku dhaartay layalxaqanna inuu gaari doono uu ka daba tegi doono bimuxamedin nabi muxamed iyo wa asxaabihi asxaabtiisii waxaa kaluu ku dhaartay waanlaa yacuuda inuusan soo laabanin ilaa idaa araaqa inuu daadiyo minhum iyaga daman dhiig inuu ka daadiyo maahana inuusan marna soo noqonin maa kaada almuslimuuna muslimiintu ma aysan sigin yuniikhuuna yuniikhuuna inay fedhfedhiisiyaan ama ay tu'iyaan ilaahay qudradeeda macnaa luqadaha bani aadamka carabta iyo innaga iyo marka la fadhiisinaya neef geela ajlasa lama yidhah wuu fadhiisiyey lama yidhaah anaakha ayaa la yidhaah innagana waxaana dhahanaa wuu tu'iyey tu'in ju ju ju baa la yidhaha rtiga rtiga marka la fadhiisinaya ju ju waxaad moodaa talyaaniga ju baa hoos asfal asfal down iyo talyaaniga ju yidhaahda marka talyaani maynaan kasoo qaadanina innaga awrteenna ju baan idhaahnaa ju hadhihina waa la yidhaahdo hadlin ju marka anaakha maa kaada almuslimuuna muslimiintu maysan sigin yuniikhuuna inay tu'iyaan rawaaxilahum gaadiidkoodii fi shicbi goshi uu rasuulku dejiyey xataa intii qaala uu ka yidhaahdo lahum iyaga alrasuulu rasuulku salawaatullaahi wasalaamu calayhi man waa kuma ama waa kuwama oo yaxrusuna mantu labadaba ay noqotaa hal qof iyo ka badan man hadda markan waxaa saasaa laga wadaa man war waa kuwama oo yaxrusunaa na waardiyeeya fii leylatina haadihi caawadeennan caawa yaa waardiye qabanaya fa qaama waxaa istaagay ilayhi rasuulka oo yidhi aniga cabaad ibnu bishr wa camaar ibnu yaasir labadaas wa qaala waxay dhaheen naxnu annaga yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow annagaa waardiye ah waqad kaana nabiyu wuxuu ahaa nabiguna sala allahu calayhi wasalama aakha mid walaaleeyey baynahumaa labadooda cabaad ibnu bishr iyo iyo iyo camaar ibnu yaasir asxaabtii la walaaleeyey muhaajiriintii iyo ansaartii la walaaleeyey ba ahaayeen xiina markii ayuu walaaleeyey rasuulka labadooda qadima ay soo galeen almuhaajiruuna muhaajiriintii cala almadiinati magaalada madiina ay soo galeen falamaa markii kharaja ay baxeen ilaa fami shicbi gosha afkeeda gosha afkeeda waa meesha hoobadkeeda ee laga soo gelaya godka godka ee laga soo gelaya gosha qaala cabaad ibnu bishr wuxuu yidhi liakhiihi walaalkii camaar wuxuu ku yidhi ibnu yaasir ayu shatray alleyla habeenka labadiisa nuskeebaad tu'hiru dooranaysaa an tanaama fiihi inaad seexato kolba ilaan midkan baa waardiye qabana kalanuu seexanayaa awalahu ma nuskiisa hore am aakhirahu mise nuskiisa dambe fa qaala camaar wuxuu yidhi bal anaamu hadday hurda ahaysaaye anaamu fii awalihi habeenka nuska hore ayaan seexanayaa wadajaca waanu iska seexday hayra baciidin meel aan ka fogayn canhu cabaad meel aan ka fogayn ayuu jiibsaday wallahu subxaana wa tacala aclam